dadkuun danyarta ee ka nool deegaanka kurshaale ee degmada baleed ee gobolka shabeellada dhexe iyo weliba saameynka ku diirtay fatahaada webiga shabeelle dadkuun iyo weliba wajahayana xaalad adag sida caafimaad darra unalaan iyo haanakalo badan maadaama idoosho iyo walyaabagiyo nololayo ka maaraya jaranba iyo saamayan biyo sidayo sheegeenna biyoogun idoosho ka jiraan muddo bilooyinge waxaana ku mid ee dadka danyarta iyo weliba ku hadalena sadowsa ansaamay biyo ha ku tiirtay fatahaada webiga shabeelle iyo oona codsadeen in laku caawi noolalaahyo iyo ciyaal shubaa aniga inaa jiraa u malaynaa muddo sano jirto toddobaatan iyo saddex sano weligeyna ma arkin waxaanoo kale waxaan wax oo musiibaa waayo oo ilaahay noo keenay ilaahayna waa ku shukraynaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin hadduu jiro maamul hadday jiraan hay-ado wixii muslin oo muslimka ka diirnaxayo dhan inay muslimkan usoo gurmadaan biyahan waxaa ku jirnaa adi laba bilood iyo bar bishii saddexaada noo socota adi saanaa marna duurka usiirooraynaa marna biyaha u joognaa marnaba iska wada tagnaaho leenaa intaa aadnaadin waa soo noqaynaa guriga imahayn waa inoo soo gelayaan waa ka bixaynaa nafta xanuunay leedahay
maanta annaga waxaan joognaa haddaanaha reer balcad kaasata tuulooyinka hoos yimaada amba balcadba xilliga aan ugu nasiib xumaynaa joognaa maxaa yeele dhammaanta waxaa noo kulmay in maaragtay dalagii aan tabcanay iyo guryihii aan ku hoyo jirnaba iyo intaba biyo naga galeen markii fatahaadina mar iyo laba ma joogno way nagu soo badsatay markii waxaan codsahaynaa maanta in maaragtay uun gargaar iyo waxyaabo maaragtay nala soo gaarsiiyo oo maaragtay hay-adda ee maaragtay masiibooyinkii maareynta ay nala joogaan waxaan si gaar iyo maaragtay si muuqataba aga codsahaynaa in markaasood gargaar nala soo gaaro maxaa yeele dadkii malaariya way ku kacday baahiyo oo daawo xumo waa iska jirtaa ee qutuldaroorigoodii mehiga ewba dadkan dad beeraaley ayay ahaayeen dadka beerihiina biyaa ka gooyey maaragtay xoolana ewalba saasa ma lahaynoo xoolihina abaaraa ka laysa markii waxaan codsahaynaa in nagala soo gaaro oo markaasoo gargaar in naga soo gaaraan ayaa codsaynaa maxaa yeele baahida maanta maanta xilliga aan ugu nasiib xumaynaan joogna haddaan nahay reer balcad laba bilood iyo baraan hadda saan kusii maroweyna aan biyahan hadda aan dhex joognaa biyo markaasood waxaan u aragnaa roob maba ahana biyo maaragtay lasoo keediyey oo dad maaragtay cadowgeyna oo nagula soo deeyey waayo oo cirkina wuu roob yari ah biyihiina hoosay socdaan oo xoolihii hirki u joogeen wax cuna ma lahan ee beerihiina hirki biyo biyaaba naga gooyaba marka guryihiina waa nooga darsadeen xoolihii reerki u joogeen waxay cunaan male markii dhibaatooyinkaas badanaa qabnaa haddana biyo waxaa ka dilaacu haayo maaragtay ee malaariyo cudurro kale biyaha isku wataan nadaafad xumo biyo nadiif oo lacabo lahaynin dadkii meeluu aadu haynin markii adduunka iyo maaragtay intu markaas uun ay qusayso wax ka geysan karto waxaan ka codsaynaa inay maaragtay naga saacidaan ayaan ka codsaynaa cudurradda hadday ku yimideen cudurradda ilaahayna meel nooga sheegto ma jirto laakiin dowladda hirshabeelle iyo federaalka dhammaanba waxaan ka codsanaynaa iyo hay-adaha amniga iyo dowliga iyo wasaaradaha waxaan ka codsanaynaa biyahan dadkan masaakiina saan dhibkan u geysta tuulooyin dhanna ka yimide ilaa xawaadle ilaa halahaan ilaa balcad biyahan saanay u wada socdaan wax hadda oo qof wax ka galana ma aha dadkii waa kuwaanaa guryahooda saanay u wada yaalliin dhibkaanay ku jiraan bannaankaasayna ka jiifaan hadda kurshaale saan ay tahay laba kun iyo dhowr qofoodaa deganeed waana bannaankii aga baxday guulaabtow sidoo kale waa duurkii aga baxeen wixii oo tababar meelihii lagu hayo dhan iskoolaha waa laga wada tegey dhanka kale gudoomiye ku-xigeenka arrimo bulshada ee maamulka degmada balcad waliba si eedeenka dheeraday marxalado shoolduwin ayuu hamareen dadkuun uso-oona maamulka degmada hay-ado iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya usu ku codsaday in caawinaad degdege lahaladeera ay ka geysteen dhibaatooyin fara badan saad la socotaan waxaa soo rogaal celiyeen biyihii labaad oo fatahaadda ah oo ka yimid xawaadley ilaa iyo soo soo mareen jameeco busle shanlow dhagaxoo mukodheere mareerey haddana waxay taagan yihiin aafaafka degmada balcad kolley hay-adaha bixiyo gargaarka waxaan baaq u diraynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka hirshabeelle oo ugu horeeya madaxweyne cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe in mataqaanaa dadkan lala soo gaaro deeq deeq ilaah baxsha subxaanahu watacaala in maanta balcad ay ku habsatay masiibo rabbaani ah oo ah waa taqaanaan col iyo biyo sidoodaba abaaray reebaan maanta wax laga sheekayn kara ma aha waxaan ku urgalnay deegaamada inaan tagno wallaahi waxaan ku soo aragnay dad aad iyo aad u macluulsan oo mataqaanaa oo dhibaateeyeen biyaha ee saameyn xoog badan u geysteen waxay jareen biyaha masaafo intaas la eg intaasoo kunoo hegtar ah ayaa maanta oo dalageeda ka baaba'ay sida galeyda iyo mataqaanaa sisinta iyo yaanyada waxay soo rabeen ma jiraan waa bii cusub oo bii labaad ah oo kolley oo hadda yimid